magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga qorshaha golaha mihiinlayaasha caafimaadka qaranka ee shanta sane ee soo socota waxaana shirkan uu u dhexeeyey wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir shirkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba maalina waxaana ka qayb ahaa mihiinlayaasha caafimaadka qaranka wakiilo ka socda hay-adaha caafimaadka ee ka howlgala dalka iyo wasiirada caafimaadka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ugu horeyn waxaa shirka ka hadlay xogayaha mihiinlayaasha caafimaadka qaranka doctor cabdirasaaq xasan maxamed oo faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii u qabsoomay shantii sane ee lasoo dhaafay wog balaankii ugu horreeyey oo qorshe waxqabad aan samaysano waxaan samaynay labadi kun iyo labaatan iyo labadii wuxuu lahaa bilo laba bilo ayuu ahaa mar kastana waa update garin jirnay sidaas oo kaleeto sharciga golaha miiladayaasha caafimaadka qaranka wuxuu ku qornaa af soomaaliya translation ayaan u samaynay inkastoo aanuan ahayn official hadda waan haysanaa waxaa lasoo wareejiyey toddoba shaqaale ah oo wasaaradda caafimaadka ka shaqeynaya arrimaha regulationka xafiiska ayaa loo soo wareejiyay hadda way way shaqeeyaan bishii labaatan iyo labadii bishii sagaalaad waxaan bilownay shaqadii ayaan bilownay ilaa hadda waxaan regis garaynay registration markii aan leenahay waxaa registration hore ayuu u socday xoogaha waa develop garaynay laakiin ma ahan license waxaan rabnaa hadda diiwaangelin bis ayaan samaynaa marka waxaan diiwaan gelinay ilaa saddex boqol oo qof oo mihnadayaal ah ayaan waxaan adeeg u samaynay gudoomiye ku-xigeenka mihiinadayaasha caafimaadka qaranka doctor cabdiladiif ugaas bile ayaa wuxuu ka hadlay inay shirka kusoo bandhigi doonaan qorshaha shanta sane ee soo socota waxaan rabnaa maanta insha allahu tacaala inaan goobtan kusoo bandhigno strategic balaanka shanta sane ee soo socota labada kun labaatan iyo afar ilaa iyo laba kun labaatan iyo shan golaha mihiinalayaasha caafimaadka qaranka national health professional council uu ku shaqeyn doono oo runtii strategic balaankaas ay noqon doonto oo wow balaanna uu ka dhalan doono aktigeennana uu ka kooban yahay ilaa saddex iyo toddobaatan article shan article oo kamid ahana uu ka hadlayo maamul goboleedyada muhiimna aynoo tahay insha allahu tacaala maamul goboleedyada inaan xiriir joogtaha wada yeelano sidii loo daadejin lahaa mihinalayaasha caafimaadkana laga wada shaqeyn lahaa ugu dambeyn waxaa shirka ka hadlay wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland oo ku hadlayay afka wasiirada caafimaadka maamul goboleedyada dalka ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay shirka wadatashiga qorshaha golaha mihinalayaasha caafimaadka qaranka waxa laga wada hadlayo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu ka soo baxo qorshe hawleed dhammaystiri doona in soomaaliya hesho xirfadlayaal u qalma inay xirfadda ay sheeganayaan qabtaan meel kastoo soomaaliya ka mid ah waxaa ka furan xarumo caafimaad oo ciiddaasa waxaa ka furan waxaa ka shaqeeya xirfadlayaal caafimaad oo aad u tiro badan dadku isku wada mid maaha dadka intiisa badan waa genuine waa dhakhaatiir waa nerses waa umulisooyin waa dentists laakiin waxaa ku jira dad badan oo ah oo sheeganaya wax aysan ahayn dadka ay ku baractis garaynayaan oo ay ku fulinayaan waa dadkii soomaaliyeed oona annagu u ahayn dowladda marka insha allahu tacaala inaan helo system lagu ogaanayo qofka xirfadlaha iyo meesha lagu fulinayo xirfaddu inay yihiin kuwii dhabta ahaa